barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee saacadda washington d c waana maalin khamiis ah sideedda bisha abril sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saameynta uu cudurka covid sagaal iyo toban ku yeeshay shaqooyinkii dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood koley kastambar badan baa noo yimaada dadku aad bay wax walba noo weydiiyaan mar walba qofku markuu dalbado ama shaaha kubajiin bilaasan buu ka odhanaya dadka qaar macaan qaarba shaaha si noocu u dalbadaa marka cabdikariinow qof walba waxaanu jecelnahay inaanu qancinno annagu oo si gaar aan u shaqayno waxaad sidoo kale maqli doontaan gabadho dhallinyaro ah oo magaalada qardho loogu soo gebagabeeyey tababar ku saabsanaa xirfadaha gacanta heesihii ayaan sidoo kale ka maqnayn barnaamijka
mar la arag filkeed ka mudhay kumuto imunayso minid kama marmi karo maankaa dawoy hoyhoy mixinu tahee maankaa dawoy mixinu tahee aan maqsuude hoyhoyhoyhoy aan maqsuude iba muuqo ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
shirkadda tiknolojiyadda ee qalabka casrigaa soo saarta ee biointelligence ayaa samaysay qalab jidhka bini'aadanka la kor saarayo oo qiyaas ka bixinaya xaaladda caafimaad ee qofka isticmaalaya gaar ahaana heerkulka xumadda qufaca dhaqdhaqaaqa sambabada iyo wadnaha qalabkan oo koronto lasii dabaynayo ku shaqaynaya ayaan u baahnayn xarko amaba qalab kale oo lagu sii rakibo islamarkaana ay dadku isticmaali karaan keligood iyagoo aan u baahnayn cusbitaalka inay jiifaan amaba uu dhakhtar ku rakibo aaladan tiknolojiyadda casriga ah ku shaqaynaysa oo loo yaqaano biosticker ayaa la sheegay in dib loo isticmaali karo qofkuna uu ku qaadan karo jeebkiisa qalabka tiknolojiyadda casriga ah ku shaqeeya ee caafimaadka loo adeegsanaya ayaa kor u kacay tan iyo intii xanuunka coronavirus uu dunida ku faafay iyadoo wadamo badan oo ku yaala america yurub iyo asia ay soo saareen qalab si fudud loogu ogaan karo caafimaadka iyo xaaladda gudaha ee qofka geesta kalena waxaa suuqyada maraykanka soo gaadhay maaska afka iyo sanka lagu daboolo oo technology casriya loo adeegsaday islamarkaana neefta qofku qaadanayo iyo ta uu dibadda u saarayaba ka nadiifinaysa jeermiska iyo waxyaabaha cudurada keena
diblomaasiyiin ka socday quwadaha caalamka ayaa arbacadii shalay si kala goonigooni ah ula kulmay iiraan iyo maraykanka si ay isugu dayaan in labadani wadan ay dib ugu soo celiyaan heshiiskii nucleerka iiraan ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii heshiiskan oo dhigayay in iiraan ay yarayso bacriminta nucleerka taasi beddelkeedana laga qaadayo cunaqabataynta dhaqaale ayaa waxaa muddo hadda laga jooga saddex sano ka baxay dowladda maraykanka guddi ka kooban wakiilo ka kala socday dalalka ingiriiska shiinaha faransiiska jarmalka iyo ruushka ayaa kulamadii ay shalay ergooyinka iiraan iyo maraykanka ka kala socday ay la yeesheen ku sheegay kuwo midho dhal ah waxay sheegeen in ay toddobaadyo qaadan doonto natiijada rasmiga ah ee kulamadani oo ay rajo ka muujiyeen inay noqon doonaan kuwo midhodhal ah
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay shaqooyinka dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa la sheegay inay saameeye xanuunka covid sagaal iyo toban iyada oo ay yaraadeen dadkii tegi jiray goobaha ay isugu tagaan dhallinyaradu qaar ka mida dhallinyarada ayaa weli sii wata shaqooyinkooda iyagoo dhanka kalena isku dayaya inay xakameeyaan faafitaanka cudurka coronavirus warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin cabdilaahi olol dhalinyaro badan ayaa ka shaqaysa goobaha ay bulshadu isugu timaado kuwaasoo shaqooyinka ay qabtaan ka iibiyo waxyaabo kala duwan qaar ka mida dhalinyarada goobaha isugu timaada ayaan kala hadalay shaqada ay hayaan gaar ahaan goobaha cabitaanada laga cabe ee ku yaala magaalada laascaanood iyo sida dadka ay ugu qanciyaan adeega ay sameeyaan dhalinyaradan ayaa mushaarooyin iyo lacaga ka qaata habeenkii marka ay soo xarooto waxyaabaha lagu shaqeeyo bare maxamed cabdilaahi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada laascaanood ee ka shaqaysa goobaha cabitaanada lagu iibiyo waxa uu sharaxaad bixinayaa sida adeega ay u fidiyaan bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariinow aad baan kuu salaamayaa boqolkiiba boqol adig iyo v o e de koley kastambar badan baa noo yimaada dadku aad bay wax walba noo weydiiyaan mar walba qofku markuu dalbado ama shaaha kubajiin bilaasan buu ka odhanaya dadka qaar macaan qaarba shaaha si noocu u dalbadaa marka cabdikariinow qof walba waxaan jecelnaha inaanu qancinno annagu oo si gaar aan u shaqayno qofka markaas aan qancinno oo de aanu lacagta kala hadhno haddaanu qofkii aanu lacagta aan si wacan u qancin qaar baa ka odhanaya shaaha bilaasan kora naga iibisay qaar baa ka odhanaya waxaad naga hagaaji mar walba annagu waxaan jecelnahay qofkii si qof kastanbar nagu soo xidho oo si wacan noo hagaajiyo mar walbana aan jecelnahay qofkii markuaan u shaqayno si gaara uga shaqayno shaqadaan u dhammaystirno inaanu annagu aanu qofkii qof kale noo keeno laakiin haddii maalan qofku uu ku yidhaahdo meeshaas si gaarana loguma shaqayn ama
dhalinyaro badan baa aada idiin jecel waxyaabaha dhalinyaradu halkan ugu cawaysay idinku yimaadaan oo kale maxaa ka mida galabtii oo kale aad bay u yimaadaan habeenkii maxaad siisaanaa adeeg noocma seerfiskayga aad buu u wacan yahay waxaanu siinaa saambuuskaanu siinaa waxaanu siinaa beegarkaanu siinaa saamwejikaanu siinaa wax walba oo jecel yihiin waanu soo dhowaynaa burka ka mida wax walba cabdikariin aad baanu usoo dhowaynaa kasambarka annagu waxaana loo ilaawin taranta waxaanu aad ugu dadaalnaa saambuuskaaga saambuuskayga qofka matalan midh ama laba kacun waxaa laga yaabaa inuu ku filan yahay oo mar kale uu ku ceshanayo oo yidhaahdo kanuu ii macaanaaday ama ii wacanaaday internetka kale aad baan adana kadaranta sanadka cusub wax badan wax alaab badan baa noo maqan oo kusoo kordhinaynaa dib hobeyn baanu hadda ku wadnaa meesha hadduu ilahay nafta noo daayay sidoo kale dhalinyarada goobaha isugu timaada ayaa iyagu feejignaan ku jira dhanka xanuunka covid sagaal iyo toban iyagoona sheegay in dhalinyarada badankood ay u baahan yihiin in laga taageero ama la siiyo waxyaabaha afka lagu xidho runtii cabdikii horta waa mahadsan tahay dhalinyartooto badanaa hadeer ma wataan absaarkii iyaroo suuqa joogto ganacsiga ay ku dhex jirto laakiin waa watan waa xaaladda korona waa la iska taxadirayaa baryahan ugu dambaysay koronaha gobolka sool xabdaaf buu ugu soo batay taxadirna waa samaynay aad u ballaaran waxaa looga baahaya inay kala durkaan afshaarna in siisa wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool in la qaybiyo wacyigelin la siiyo wasaaradda waxaan ka codsanayna caafimaadka ee gobolka sool iskuduwaha inuu dadka afshaar siiyo goobaha loogu badanya afshaar la geeyo si meheradahoo kale meelaha laisku imaanayo kale inkastoo nagu soo wajahan hadda bishii rabadaan barakeyseen waxaa looga baahaya wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool iskuduwuhu inay dadka u gargaaraan u tagaan inay wax maana saarin waxay bixisa maana saarin guxunoo baaqnahaa waa hadlaynaa waa hadlaynaa marlaya nartixa hadlaynaa geedheeri
iyadoo weli jiro xanuunka covid sagaal iyo toban dhalinyaro badan ayaa iyaguna ka hadlaya saamaynta xanuunkaasi iska leeyahay iyo in laga taxadiro goobaha ay dhalinyaradu isugu yimaadaan halista covid sagaal iyo toban dhalinyarada sidaa ugu sheegtaan marka laga yimaado shaqadana ka shaqaysanaysaan oo kale cabdikariinow wallaahi aad baanu hadda isbedel badan baanu hadda samaynay koobabka hadda qasabada gaar aanu samayno aanu ku biya raacino intii xanuunka covid uu soo noqday marka hadda koobabka waanu aad baanu hagaajinaa wax walba waanu ixtiraamnaa qarantan qofka weelka meydhaya isagana wuxuu wataa mabahalkan covid waa jiraa laakiin qof walba wuxuu odhanayaa ilaahay baa waxaan ka keenay qof walba wuxuu odhanaya ma qaadanayaan dad badan baan u shaqaynaa kastamar badan baan u shaqaynaa shaqaalaha iyagu mar walba waxay jecel yihiin inay bahalka aad u xidhaan
cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood haatanna ku soo dhowaada heesta maxbuus caashaq iyo fanaanka cabdiyare
sida mayayro miraylabta maasheeyo maxabuus caashaqa sida kulnoqode sida maayad sida mayayro miraylabta maasheeyo maxabuus caashaqa sida u noqode imukiyay imaan qaaday muxubiyo jacayli miray murugiyo xumaan maydhay iskigiyo midhii jannaday murugiyo xumaan maydhay iskigiyo midhii jannaday mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minid kama marmi karo ah maanka dawoy oyho mixinu tehe maanka dawoy mixinu tehe aan mabsuude hoy hoy hoy hoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minidka ma marmi karo ayayayayaya maanka dawoy mixinu tee maanka dawoy mixinu tee aan mabsuude hoy hoy hoy hoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo macalin magac weyno meeqamle maamuuso mahadshaan makhluuq qatiira oy sida macalin magac weyno meeqamle maamuuso mahadshaan makhluuq qatiira mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minid kama marmi karo ah maanka dawoy oyho mixinu tehe maanka dawoy mixinu tehe aan mabsuude hoy hoy hoy hoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minidka ma marmi karo ayayayayaya maanka dawoy mixinu tee maanka dawoy mixinu tee aan mabsuude hoy hoy hoy hoy aan mabsuude iba muuqo gabdho dhalinyaro ah ayaa magaalada qadho loogu soo gebagabeeyey tababar la xidhiiray xirfadaha gacanta si shaqooyin loogu abuuro warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf in ku dhow labaatan gabdhood ayaa munaasabad sagootinal loogu qabtay magaalada qardho kuwaas oo baranayay xirfadda dharkarinta iyo weliba tolista waxay baranayeen muddo lix bilood ah gabdhahan ayaa isugu jira hooyooyin iyo weliba qaar ka mid ah gabdhaha ka yimid dalka yeman ee ku sugan magaalada qardho xirfadda dhar tolista iyo weliba karinta ay barteen waxay ka anfici doontaa inay la yimaadaan shaqo abuur maadaama xirfadda la baray ay ku shaqaysan doonaan cabduqaadir yaasiin ow maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiintii mashruucani fulinaysay ayaa waxa uu sharaxay gabdhahan iyo weliba waxa ay barteen ahmiyadda uu leeyahay qoyska
kowdii bishii tobnaad abakuiyoabaatankii ayaa waxaa tababar u bilowday labaatan gabdhood oo isugu jira saddex iyo toban yamaniyiinah yeminta muhaajiriinta iyo toddoba gabdhood oo ka tirsan deegaanka ardadaasi waxay baranayeen muddo lix bilood ah oo ku ekayd soddon iyo kowda bishii saddexaad labaakunabaataniyo kowda waxayna baranayeen xirfadaha labada ah ee kala ah adeegsiga qarkhaanka ama dawaarka way baranayeen saddex iyo toban arday midabaynta ama dharkarinta oy baranayeen toddoba arday tababarkaasi wuxuu ahaa mid isugu jira tiori iyo waxa weeye experiency ama technically farsamo ahaan loo baranayo xilli baraatiga iyo xilli tiori loo qaadanayo ujeeddada laga lahaa tababarkan uu xambaarsan yahay koo waxay ahayd ardayga farsamadan barta in uu markuu dhammaystirto noqdo waxa weye arday qaybtiisii la dagaalama faqiirnimada oo dakhli soo biiriya waana filayaa in arrintaas laga helayo waana arki doontaan qodobka labaad oo laga doonaya waxay ahayd inuu shakhsiga farsamada bartaa uu farsamo ahaan ku fillaado faamilkiisa dhanka farsamada uuna baajiyo ama difaaco qarshiyaadkii kaga bixi lahaa farsamo ahaan hadduu dhar ahaan lahaa ee la kariyo iyo hadduu ahaan lahaa dhar la midabayo ciise siciid maxamed oo ka tirsan culamaauddiinka ayaa sheegay in tababarkan uu yahay mid haweenka ka anfacaya inay la yimaadaan xirfadda gacanta mashruucan waa laga sheekeeyey wuxuu ahaa asalkiisu mashruuc labaatan gabdhood oo tijaabo ah waxaa loo badiyey gabdhaha yamanta ah waxaa loogu badiyey bal in la tijaabsho in ay xirfadaha ay u baahan yihiin ay gabdhaha ku habboon ay u dhabar adeegi karaan ilaahay fadligii ilaah baa ku mahadsan juhdigay bixiyeen macallimiinta iyo ururka b d o waxaa la soo gaaray gebagabo bishii tobnaad bee markii la bilaabay waxaa la soo gaaray gebagabo tijaabo u ahaa waxaan islahayn sida uu noqdo ha la arko wuxuu qayb ka ahaa shaqo abuurka wuxuu qayb ka ahaa aqoonta iyo in lala garab istaago docda kalena qaar ka mid a haweenkii ka qaybgalay munaasabadaasi ayaa sheegay in haweenka waxa la baray ay tahay waxa iyaga nafsadooda anfici doonta marka ka faaidaystaan anigu idinkula dardaarmaintii kusoo tacabtay tacabkii naareed allaha ka hayo waxa weeye iskaashigii aad samaysteen guul weyn ba idiin martay tababar lix bilooda iyo ka faaiidaysi aadu muuqda waxaa alkaa dharkaa sajaraadka bacda ku wada xiran waa dhar wada turay anigu hortiinaan wada dhugtay oo wada baaray oo wada eegay waa dhar aad iyo aad u qiimo badan oo u fiican midda kusii xigta waxaan leeyahay cilmigu hadduusan lahayn midhadhal cilmi ma noqdo gudoomiyaha degmada qardho oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay cabdi siciid ayaa haweenka u soo jeediyey dardaaran xirfadda waxa ugu yaroo aad ka faa'iidaysan karta waxa weeye makiinadda aad baratay markii lagu siiyo inaad gurigaaga keliya aad caruurtaada dharka ugu kakaban karto ama ugu tolan kartid taasaa ugu faa'iido badan maadaama haweenku ay yihiin lafdhabarka qoyska waxaa xirfaddan ay barteen gabdhahani ka anfici doontaa inay wax soo saar la yimaadaan islamarkaana dharka iyo weliba karintiisa ay u iibgeyn doonaan suuqyada magaalada qardho si looga iibsado yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jilleecaynaa waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan champions liiga gaaraan kuwara faynalaha kulan xiiso badan waxa waa kulankii gegada bayan munikh uu ku dhex maray kooxaha bayan munikh iyo b s g ee dalalka jarmalka iyo faransiiska kulankan ayaa indhaha lagu hayay gaar ahaan waxaa si weyn indhaha lagu hayay ciyaaryahanada kalen imbabe neymar iyo kuwa kale ee naadiga kubadda cagta bayan munikh u dheel ay ka midka yihiin thomas muller iyo sane inkastoo uu ka maqnaa ciyaryaankooda gooldhaliyaha ee naadiga bayan munikh robert levendweski ciyaartaas ayaa sagaashanka daqiiqe loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay laba gool iyo saddex gool oo naadiga b s g oo marti ahayd ku awood ronaatay calen imbabe ayaa la qaban waayey ciyaarta laba gool ka mid ah saddexda gool ee b s g ay dhalisay u dhaliyey daqiiqadii saddexaad iyo daqiiqadii lixdan iyo sideedaad halka goolka saddexaadna uu dhaliyo ciryaan markinos daqiiqadii sideed labaatanaad naadiga kubadda cagta bayan munik ayaa waxaa labada gool u dhaliya ciyaaryahanada shobo moteng iyo muller daqiiqadii soddon iyo toddobaad iyo lixdanaad lugta labaad ayaa la arki doonaa sida natiijada ay noqoto iyadoo markaan ay uga dhigan tahay naadiga b s g tobaradooda bojotino in ay doonayaan in ay diiradda saaraan sidii ay guulo kale u gaari lahaayeen naadiga chelsea oo marti u ahayd naadiga f c borto ayaa laba gool iyo waxba kaga soo wadroonaatay waxaana ciyaaryahanada mont iyo chilwell u dhaliyey labada gool naadiga chelsea ay ku badisay isla mar ahaantaasna hal lug ay la sii gasho samafaynalaha sidoo kale waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada kalgedisan ee dalalka qaarkeed gaar ahaan zeri aada naadiga inter mila ayaa guulaheedii sii wadata waxaana laba gool iyo gool guul muhiim ay ka gaartay naadiga saswolo halka yuventusna ay sidoo kale laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga napoli micneheedu waxay tahay naadiga inter milan ay horyaalka hadda iyadu kaalinta koowaad kow iyo toddobaatan dhibcood ay ku hogaaminayso i c milan ayaa lixdan dhibc iska leh yuventus ayaa saddexaad fadhisa oo hal dhibc ka hooseysa naadiga ac milan waxaa yuventus hal dhibc ka hooseeya naadiga atlana oo konton iyo sideed dhibc iska leh waxaa la leeli doonaa kulmo ka tirsan kuwata faynalaha yuruba league ayax iyo es roma ayaa wada ballansan arsenal waxay la dheli doonta naadiga slavia bruj dinamo zagrab iyo valereal ayaa wada dheli doona halka granada ay la dheli doonta ma united kulmadan dhammaantooda maanta ayay dhici doonaan waxyaaba kusoo kordha natiijooyinka waan idiisu gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal oo ciyaarahaynala socotiinayey haatana dhinacii heesaha haddaynu mar kale ku noqonno waa heesta halkudhigeedu yahay tasho maantaba iyo fanaanka khadar kiyow
heestaasi fanaanka khadarkeeyo uu ku luqeynaya ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa sahre ciila nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo